بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية أما الحسين إسلامي ستيريو عند بوكشة هرقيسة halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee mawduucii ku saabsanaa soonka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
الحمد لله صلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد آن. ilaa shan arrimood oo soomku amaba afar baa in idhaahnaya muhiima oo axkaamta siyaamka ka mid a ayaynu si kooban u dulmari doonaa waa arkaanta soomka iyo shuruudiisa iyo waxyaabaha buriya iyo waxyaabaha sunnaha ah afartaa waxa soo raacayoo shamayn kara waxyaabaha mubaaxa ah qofku ama dadku ay moodi karaan inuu yahay waxaan bannaanayn ase bannaan arkaanta haddaynu horraysiino soomka soomka waxyaabaha tiirarka u ah soom soomku arkaan buu leeyaho salaadu arkaan bay leedaho xajku arkaan buu leeyahy marka arkaanta soomku way koobantah cibaadaadka waa kuwa ugu arkaan yar laba arrimood ayuunbaa lafdhabar u ah arkaantiisa midi waxa weeye alimsaaku cani lmuftiraat waxyaabaha qofkan ka jebinaya inuu ka caga dhigto waaga berigiisa ilaa inta ay qoraxdu dhacayso intaa inuu ka afaysto wixii ka jebinaya soomka ilaahay baa yidhi faalaana baashiruuhun wاbtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila leyl ilaahay idiin fasax dumarkiinii in aad la mucaamalootaan habeenkii oo aad ka raadsataan wixii ilaahay uu idinka qoray ubad iyo isweheshi iyo ehelnimaba leh cuna oo cabba cuna oo cabba jeeroo uu waagu idiin cabbaanayo oo qaybta madow iyo qaybta caddi ay kala baxayaan habeenkii iyo maalinta marka waktigaa la gaadho waaga berigiisu qac yidhaahdo dhammaystira baa ilaahay aayadda uu ku yidhi soomka ilaa intay qoraxdu dem odhanayso ilaa intay godka galayso marka saddex arrimood ayay sheegtay aayaddu saddexdaa arrimood aynu nidhaahnee waxay ku soo ururayaan qofku inuu haysto afkiisa iyo ibtiisa labadiisa af ka sariya ka hoose inuu haysto waxaa ilaahay uu diiday inuu ka haysto baabkan waxyaabaha muftiraadka ah xagga dambeaynu ku xusi doonaa in macnaha qaar mukhtalaf iyo qaar mutafaqi uu jiro waxyaabaha buriya soomka haddaba waxyaabihii burinayay wixii la cunaya wixii la cabayay iyo galmadii dumarka saddexaad si aayaddu sheegtay saddexdaa iska daaya baa ilaha ui min waaga berigiisa ilaa qoraxda dhiciddeeda intaa wey markaad aayadda u fiirsato xagga qaybta hore ee waaga berigiisa xataa yatabayana baa ilahay u isticmaalay qaybta dambe ee dhicidda qoraxdana ila leyli un baa layihi marka taa horena waa inuu iftiimo saynu xagga dambe ku xusi doono insha allah kanna waa in dam unu yidhaahdo labadan khayda aayaddu ay sheegtay khayd bay sheegtay khayd cad iyo waa miiqa cad iyo miiqa madow nin saxaabiga cadiy ibnu xaatim la idhaahdo ayaa mooday daahirkii buu qabsaday daahirkii qur-aankuna waxa uu hadlaa si culus oo miisaaman oo xikmadi ku jirto dabeetana waa kii labada mid soo qaatay ama laba khayd mid cad iyo mid madow daahirkuunbuu ku dhegay moogta kolkaasaa dabeedna dee u eegaa un inay kala muuqdaan goorta ay miiq cad iyo miiq madoobe kala muuqdaanna waa mar dhulku dee iftiimay qoraxduba soo dhowdah markii arrintii nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi innamaa dalika sawaadu llayli wa bayaadu nnahaar war waa madowga habeenka iyo iyo waxaa la sheegayaa iftiinka maalintu inay kala baxaan un baa loo jeedaa dabeedna aayadda intaa dambea soo degtay min alfajri min alfajri aayadda intaasoo gaar u socota ayaa soo degtay oo ilaahay uu ku bayaamiyey oo lagu iftiimiyey markaasu dabeedna nebigu saxaabigii waxayga qorayay buu hi bal halkaa dhexdooda geli waxa aada u dhexaysiinaysaa buuhi min alkhaydi alaswadi iyo uma atimu siyaama dhexdooda min alfajri geli in qur-aanka habka loo qoraya waa tawqiif habku qur-aanku u qoran yahay iyo habkay suuradiga aayaadku u kala horeeyaan ma aha mid cashwaayi oo iska yimi waa mid tawqiifi oo saasun loo raacayo la badbedeli karayn waxa kale oo rukniga labaadna uu yahay anniya inuu qofkii niyoodo oo qofkan in dacri haysay oo abateedu cunnada u waayo sidaa uu maanta iskaga daayay iyo inuu ilaahay u sooman yahay maxaa kala saaraya niyadaa kala saaraysa qofku waxaa dhici kara inuu afka wuxuu geliyo uu waayo inaanu abateed u hayninba cunnada oo maanta digaroganayaa suuragal ah cunnadii ka yar digarogtay iska nafisayo dee intan o dhan waxaa ka saari kara niyada anniya inama alacmaalu binniyaat manaa inamaa sixatu alacmaali manuutatun binniyaat camalku goortuu ansaxayo wuxuu ku xidhan yahay niyo camalkiiyo caadada waxaa kala saara niyada ayaa kala saarta niyadaasina waa laf dhabar wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay goortaad cibaadada u khaalis yeelaysaba maraad qasad la timid oo aada rabbi darti ula timid niyadaasi waa inay habeenkii dhex dhacdaa bisha ramadaan kol haddii ay tahay waa in ay habeenka dhexdiisa dhacdaa xadiid qaarkoodna xasan ay ka dhigeen qaarkoodna saxiix baa wuxuu leeyahy man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofku haddaanu niyada isu ururinin oo aanu habeenka dhexdiisa soo niyoonin soonkii ma laha soom macnaha soomkii uma guntamin waxaa si aynu odhan karnaa niyadu maxaluha alqalb meesha laga niyooda waa qalbiga oo camalada qaar waxaa laga qabtaa qowlka qaarna waxaa laga qabtaa ficilka qaarna waxaa laga qabtaa qasadka qasadkuna waa qalbiga kitaabkan yare salaada ka hadlee sunaha safiinaha ayaa wuxuu idhaahdaa anniyatu wa maxaluha alqalbu laakiin wuxuunu kasii daba tuuray un watalafudu bihaa sunna intaasumuu ka dabageeyey marka sun inay sunno tahay un baan macnaha ay waari tahay baan daliil lahayn bay leeyihin culamada wax daliilo kusoo arooray talafudkeeda ma jiro sidaa darteed dadku qalad bay ka fahmeen arrintaasoo qofka aan intaa dheere wadaadadu ay u akhriyaan dadka aan akhriyin nawaytu sooma qadin can adaa'i fardi shahri intaa waabaanu kala ilownay intaa ka aan isku daba tixin waxa ay moodaan inaanu u guntamaynin soomku dabeedna dadka qaarkood baa iska cawaama ama caamad ah ayaa arkaysa isagoo le xalay baanan xidhan saa darteed maanta ma soo maray xalay waxa ay ugu dhan tahay markuu afuray galabta markuu afuray amaba uu cashaynayuu leeyahy aroorta adsoonti ama uu taraawiixdii tukaday taasay ugu dhan tahay aroorta adsoontid baa niyada ugu jirta insha allahu aroorta adsoontid buu ku seexday ku casheeyey ku afuray oredi way dhammaatay intaasay ugu dhan tahay waaya laakiin inuu markaa tiriyo erayo waarid ma aha iyadu may soo aroorin anniyatu wa maxaluha alqalbu wey waxaa kuu bayaaminaya horta taasi habeenkii la niyoonaya waa soomkii faralka ahaa soomka sunnaha isaga maalintii ayaa la niyoon karayaa oo saasay fuqahada oo dhami u badan yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ayn xalay kasoo xusaynay baa ka sugan caaishu usoo galayoo markaasuu yidhi hal cindakum shay-un qulnaa laa qaala fa innii saa'imu rawaahu muslim ma haysaan quraac maya haddaan waabaan soomanahay mar haddaanu dee qofkii waxba cunan biyo cabin oonu shah cabino uu sidii ku afxidhan yahay innii saa'im taasuu ku dhameeyba nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waabaan soomanahay haddaa waxba kale hay doonina weye macnaha marka niyadii xataa innii saa'imtaasina kuma jirto ee innii saa'imta wuxuu ku khaarajinaya u nebigu dee iyada oo uu quraac weydiiyey buu lahaa yaan waxba kale laguu sii doonin ee hadigiisii iyo dhaqankiisii saasunbuu ahaa in dadku ay tukan jireen salaatuleylka dabeetana subaxii la soomi jiray la afuri jiray saas arrinku ahaa niyadana markaa sidaa ayaa wanaagsan inaynu u fahamno oo ilaahay baa wuxuu ihi maa jacala calaykum fi diini min xaraj diintu wax cidhiidhiya ma leh diintu waa diin dabaacsan oo fudud oo sidaa hadiga nebiga looga arkay sahlanun baa loo raacaya arkaantiisu soomka waa labadaas labadaa wey wabay iska kooban tahayba shuruudda soomka qofka lix shardi laga helo ayaa albaabka ayaa gudaha soomka galaya ama uu ku waajibayaaba dheh qofku faral ku noqonaya waa lix shardi in laga helo qof muslima oo qaangaada oo caqli leh oo caafimaad qaba oo negi oo daahira qofku waa inuu muslim yahay gaal arrinkiisa waynu sheegi macnaha nadkur sanadkur fima bacdu in shaa allah muxtarazaati shuruud shuruudda waxyaabaha ka baxaya waynu sheegi doonaa oo sharxu shuruud baynu samayn doonaa shuruudda inaynu sharax ee marka hore waxa weeye lixdaa shard inuu qofku yahay qof muslima gaal baa baxay inuu yahay qof qaangaada sabiibaa baxay inuu yahay qof caaqila mid waalan baa meesha ka baxay inuu yahay qof saxiixa oo caafimaad qaba oo mariidkii bukayaa meesha ka baxay inuu yahay qof muqiima musaafirkiibaa ka baxay inuu yahay qof daahira gabadhii dhiigga lahayd baa ka baxday marka qofka intan oo dhan wada koobsaday weeye ka ilaahay oo aayadda kula hadlay uu leeyahay faman shahida minkum shahra faliyasumhu qofka bisha goobjoog noqda isagoo shuruuddaa oofsaday amar baan siiyey ha soomo isaga oo aan intaa midnaba ahayn oo lixshii lixdii shardiba laga helay oo indha burburan oo xoog weyn hadduu oo soo taagan hadduu soomi waayo waa ilaahay ka saamaxa mooyaane naar buu qofkaasi u dabca dhigay ilaahay boqorka ahaa yidhi dartee waa fidhnow wuu ku gacan saydhay oo wuu diiday markaynu caynkaani waxaa muhiima dadkan in la kala qaado oo iyaga laftigooda sii kala baxaya oo masal lixdan shardi lix qofoo quri kama baxayaan laakiin way sii faraaray sii yeelan karaan oo masalan mariidkii oo kale mariidkii waxaa ka hoos bixi karaa ilamaa iyo afar qoloo kale mariidkii waxaa loo kala qaadayaa min mid maradkiisuu bogsi leeyahay iyo mid aan bogsanaynin oo aan la rajaynaynin inuu bogsado oo dhakhtarku sidaa u sugay wuli hebel kan xanuunkan miduu ka bogsanaya maaha waxaa ka hoos baxaya mariidka ah odaygii iyo islaamtii weynaa dee iyaguna way bukaano bogsan maayaan gabowgu bogsi ma leh mid ka bogsaday gabowga ama laga baalasheeyey dee maynaan maqal ma laga buufiyey ee kol hadduu haleelo wuu haleelay abwaashii dabeecday taraydhkoodu dib uma xidhmayo ee wuu sii furmayaa uun odaygii iyo islaamtii iyo kii aan bukaankiisa la rajaynaynin aduu qof gaboobay uun iska dhe iyo mid aan bukaankiisa la rajaynayn labadaas mariidkii bay ka hoos baxayaan waxaa kaloo ka hoos baxaya gabadhii uurka lahayd iyo tii jaqsiinaysa marka almariid macnaha saxiix waa inuu qof soomka u caafimaad qabadii la yidhi ayaa shantaasi kasoo hoosbaxaya marka tiradu ilaa tobaneeyo ayay noqon karaysa dadkani wuu kala duwan yahay habka loola hadlayo ama tujaaha siyaam xagga soomka iyo arrimihiisa dadkani way kala duwan yihin qaarkood soom laguma leh qaarkoodna sadigii oo kale qaarna waa weliga ayaa arrintaa u xil saaran inuu ku muslaxo oo qofka yar uu sheego qaarkoodna inay afuraan ayaaba faral ku ahoo soomkaaba ka xaaraana wayse soo qallayn qaarkoodna way iska afuri oo rugsaday qaadan raashin bay sase bixin doonaan qaarkoodna way iska afuri doonaan oo way soo qallayn marka shuruudda sharaxaasay u baahan tahay bal aynu markaa dadkan tobaneeyada ah ee shuruuddii laga waaye ee ku baxay mid walba iyo xaalka soomkiisa aynu wax ka nidhaahno marka hore qofka kaafirka iyo majnuunka labadaa soom laguma le iyaga qofkan gaalka ah dee wax ka weyn baaba lagu leeyahy oo ah shahaadadiia asaaskii inuu dhigo camalka ayaa lagama maarmaana shahaadadana waa la weydiinaya soomkana ilaahay wuu u ciqaabaya salaadana waa loo ciqaabaya laakiin ilaw kula khitaabtami mayno isagoo gaal sayn la ahoo soo taagan ama murtadba ah waxaa ka horeeya horta ashahaado ilaahay u toobadkeen laakiin soom maya oo soomka waa laga horeeya kii waalaana de isagana bal haddii aanu miir qabinba maxaa lagula hadla malaadu takliif baa meesha ka baxay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam rufica alqalamu can alaaatin can alnaa'imi xataa yastayqdi wa can isabiyi xataa yaxtalim wa can almajnuuni xataa yufiiq afaaqa yufiiq kana jeeruu qaangaadho kana jeeruu miyirsado kana jeeruu soo tooso saddexdaa qofba ilaa xaaladda ay iska bedelaan wax dembiyahoo wax laga qorayo wax lagu qorayo wax laga qorayo midnama jiro labadoodaasi halkaasay mareen oo ku baxayay muslim iyo mukalaf labadaa shardi bay ka hoos baxeen waxaa isaguna yimi sabigii ilmihii yaraa sabigu wuu sii kala duwanye ka soomka karaya ee carruurta markaa qaangaarhka ku dhow iyo kuwa iska xejinaya gaajada waa lagu muslixi doonaa in markaa ay soomaan oo sidii salaada loo farayay ayuunbaa la odhan doonaa aabbo soom iska suxuuroo soom ka toban jirka ka saddexiyo toban jirka labiyo toban jirka iska soomi karaya iska soom baa la odhan doonaa oo neefku had iyo jeer marka lagu tababare lagu jareeyo ee lagu layliyo yaraanta qaalinka si wanaagsan loo layliyaa gurgurqaad hayinoo biyo madaasaa buu noqdaa ka isagoo weyn lasoo qabtana wuxuu noqdaa mid buubo oo aan lagu aaminin wiciyadda iyo caruurta aan lagu aaminin buu noqdaa markaan islaamku uu leeyahay soomka iyo salaada iyo cibaadaadka ilmiha lagu sii tarbiyeeyo isagoo tobaneeya isagoo mumayisa isagoo yar lagu sii tarbiyeeyo goor dhow isagoo jabsan buu qaangaadhaya haddii kalena isagoo kurtima leh ayuu qaangaadhaya marka wax jiro weeye ficlan inaad arag nin weyn oo iminka salaada bilaabayoo fadhigii soo rogan la oo sidaa u muqollasan oo aada odhanaysa ma horaa loo sii riixaya macnaha haddii markii xubnihiisu ay yaraayeen uu la qabsan lahaa ataxiyaadka qaybihiisa kala duwan iyo sida loo fadhiista iyo kicidda iyo sidii qof dee carbisanoo soo tababartay bay u dhib yartay adiga iyo kaa iminka bilaabay dee isku fadhi may qofkii yaraa marka xaalkiisu waa caynkaa rubayici bintu mucawid waxay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam soom buu nafaro caruurtana waanu amarnay nusawimu sibyaanana sigaara minhum caruurtii yaryaraydna waabaanu soominoo qaar masaajkaanu geyn jirnayoo dadkaa sooman bay ku dhex darman jireen deegaanka dadkaa wanaagsan bay raacayeen qaarkood marka ay gaajada la yar ooyaana waxyaaba uu ku ciyaaro ayaanu siin jirnay xataa yakuuna cinda aliftaar rawahu albukhaariy wa muslim jeeroo laga gaadho afurka dabcan waad iska dareemi karaysaa malaha ilmaha wax uu ku ciyaaro la siinayaa dee waaba mid sii yarba marka uu malaha sideejir iyo wax ka yaryahay ayuunbaabu u baahdaa wax uu ku ciyaaro laakiin kuwan rooroone dee toban jirka dhaafa iyagu faras yar iyo wax ay ku ciyaaraan uma baahnaa laakiin kuwan ay leedahay waxay ku ciyaaraan baanu ku qaarajin jirnay waa qaar si yaryar qaar si yaryar saddexdaa qola halkaasaynu kaga gudubnay qaybtana waxa weeye man yurkhasu lahum fi lfidr wa tajib calayhim alfidya waa dad loo ogol yahay oo shareecadda u saamaxda inay iska cunaan waa dadkii shuruudda laga waayaynu tirinaynaa sharxayna waxaana lagu leeyahay raashin inay bixiyaan raashinkaasina ama waa dheg lay qayrin oo uu bixiyo oo raashinka la cuno ah quudka lagu cuno magaalada sida bariiska iyo daqiiqda oo kale inoogu badan waxaynu cunno kaasaanu iskiilo laga siin doonaa culimada qaarkoodna kiilaabay sheegeene haddii qofka ilaahay uu waasiciyey inuu kordhiyo kiilaha bixiyaa fiican haddii uu iska yar faqiir yahayna inuu dheg laydha iska bixiyo wey marka qofkaas waa qof gaboobay oo da-diis ay weynta odaygii iyo islaantii gaboobay waxaa soo raacaya kii aan xanuunkiisa la rajaynaynin inuu ka bogsado xanuunkaasi dee masel waxaa la tijaabiyey isagaa tijaabiyey oo wuu isku dayoo mar walba dhib baa kala kulma ama dhakhtarkaaba yidhi georgi dhakhtarkuna dabcan mid miyir qabo waa inuu mid soomkaba la dagaalamaya hadduu iyo weerar ku jira naseexadiisa iyo taladiisa lama qaadanayo mid kalea loo tegi mid aan soomin haddaad tidhaahdo waan soomayaa wuxuunu doonayaa un isagu wax lamida haddii la jabo in la wada jabo ma jeceshahay marka iska jooji soonkaa iyo waxaasoo inagio caafimaad qabnaaba ma soonuu dee ku odhan doonaa waa cibaadaadka had iyo jeer cidda iyo cawrada lagala tashadaa cibaadada iyo cawrada cidda lagala tashadaa waa cidda aaminkaa wey marka qof aamin ahoo cibaadada miisaankeeda u yeelaya wey markaasoo kale qofkaa isaga ah war xanuunkaagani xanuunaad hebelow ka soomi karaysa maaha sanadkan ku dayay ka dambu ku dayay ka taasay kolkay xaaladdu noqoto isaguna qof gaboobay unbuu la mid yahay cabdullaahi bnu cabbaas siduu dee bukhaari warinayo waxa uu leeyahay isagoo fasiraya aayadda ilahay uhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin aayaddaa culimada intooda badane waxay ku sharxaan berigii hore waxa qofku uu khiyaar u lahaa inuu soomiyo inuu raashin bixiyo labadaas uu kala dooranayay intii aanay soo degin aayadda ilahay uhi faman shahida minkum shahra falyasum intaanay intaasi soo degin waxa ay ahayd inuu ama soomaabuu heli karayay ama uu raashin bixiyo labadaasuu khiyaar u lahaa markaas dabeetana ilahay ui qofka xaadir noqdee bishan goobjooga isagoo shuruudii laga helay ha sooma uun marka aayadda intan lama nasakhine waxay khusaynaysaa buuhi laysat bimansuuqa wahiya lishayki alkabiir waalmar'ati alkabiira waa dadkii weynaaye ayuunbaaba lagu fasirayaa oo dabeedna waa in la idhaha wacala aladiina yutiiquunahu ay bimashaqa kuwa isku kalifaya soonkii aan xamilaynin fidyatun طacaamu miskiin masaakiin iyagu miskiin waxa siiyeen maalinta oo fidyada ha bixiyeen kuwaasuu ka fasiray marka saddexdaa qof halkaasay isu raaceen waxay culimmadu sii xusaan gabadhii uurka lahayd iyo tii iyaduna jaqsiinaysay ayaa halkan ay kaga hadlaan kutubahooda markaa qowlka aada moodo in ay u badan yihiin waa waa saddex qowl may afar qowl baan idhaahdo qole waxay leeyihiin waxbaba laguma leh walaakaa inaan soo horreysiiye maahayn soomaalida jecel qalana laguma le fidyana laguma leh waa qowl shaadakaasi u durugsan yihin qolana waxay leeyihiin fidya un ha bixiso waayo isaguna wuu kusoo xigaa xagga daliil yaraanta qolana waxa ay leeyihiin fidyana ha bixiso hana qalayso qolada loo badan yahay waxa weeye gabadhaa uurka lihi marka ay umusho ay awooddo soonkii ha soo qalayso tan jaqsiinaysaana markay iska guriso ha soo qalayso qowlka loo badan yahay waa kaa ee asalka iyo daliilka waafaqsan kol hadduu cudurdaar yimid wuxunay la mid tahay qofkii bukee bogsaday marka kaasaynu rajaxaynaa qowlkaasa raajix amaa kan kale isagu xagga daliil daliil gaarana wuu u baahan yahay kaa sheegaya inay gabadhu raashinun bixiso daliil gaarina ma jiro laakiin aathaar asxaabta ka soo aroortay cabdillaahi bnu cabbaas iyo cabdillaahi bnu cumar iyo ayaa la sheegaa inay dar iyaga markaa addoommo u ahaa ama ehelkooda ahaa inay u fasaxeen un inay raashin bixiyaan marka taa ayaanay dumarka ku degdegin wahsiga iyo cajsigaa iskaga badan dumarka oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa waxaad tihi naaqisaatu caqlin wa diin diintiina iyo caqligiinuba ma badna bula ma buurna labadaba ragga waa ka yaraysa haddii gabadhi ay farta taagtay su-aal soo ridatayna maxay labadaasi ku yaraadeen bay ti caqliga iyagu muxuu ku yaryahay maxay ku yar tahay se diinta yadu wuxuu idhi dee waa tanoo ilaahay baa idin abuuro idin yaqaaneen marka arrin laga markhaati kacayo dee labaa ilaahay u ihi hala ysku kabo laba laba gabdhood baa dee markhaati noqonaya daliilkaasuu nebigu u keenay waxaa la yidhaahdaa nebiga dee hadalkiisu waa daliil moogta daliilkiioo daliil kale lagu kabo yusamaa tawfiiq aw taxqiiq aw tadqiiq waa arrinkiioo lasii adkaynaya daliilkiisii markii lagu qabsaday laguma qabsanine waa istifsaar baynu odhan karnaa asxaabiyaddu nebiga may qabsano lamay murmine oo sideennan oo kale may jaafaajiriq badnayn asxaabtu sida dumarkeennan maayayne oo cala ra'si walcayn aad bay u adeecan yahin rasuulka sala allahu calayhi wasalam waanay jeclaayeene wuxuunay tidhi uun bal arrinkan iftiimi ayuunbay tii waa su-aasha ilaahay weydiiyeen malaa'igtu oo kale malaa'igtu dee ilaahay may qabsanayn markii ay idhaahdeen atajcalu fiiha man yufsid man yas man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabixu bixamdi maxaa xikmada ku jira bay idhaahdeen dee aadamkan isaga iyo caruurt aadankan caruurtiisu ama khalqigan dee dhulka aafayn doona dhiigga daadin doona maxaa abuurkooda ku jira waa su-aalu listifsaari walisticlaam baa laydha ilaahu cilmi nooga kordhay halkaa way isku soo kaayay yar taagteen noo baaci wey marka gabadhani waxay tihi bal arrinta noo sharax kolkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii sii iftiimiye yidhi dee mar haddii markhaatigiinu labadiina dumara uu nin u dhigmayo dee halkaa caqligii ilan ilaahay abuuray baa yidhi ha iskabeene oo ha isxusuusiyeen sida aayaddu ay sheegayse siduu qofku had iyo jeer maskaxdiisa u raajaco ee wada bal arrinkaan dib u xusuusta ee yarkaadiya ayaa labadoodana loo ogolaya naheblaayo arrinku sawsaa iyo saam u ahayn inay isweydiiyaan haddaba waa qalad maxkamaddu inay tiraa adiguna heblaayay debadda joog tanna mar baa la weydiinaya markhaatiga tanna mar baa la weydiinaya waa garsoore diinta ka dhacsan oon garanayn hadduu saa waxu galo ee waanu labadooda idhaa miiskaa ku wada fadhiisto oo bal markhaatiga dhan un usoo jeheeya markhaatiga fura unoo isu sheekeeya oo dee dhan un kusoo tiiriya ilan int waa in midkoodta kale xusuusaada diintiina yarina waxa weeyaan buui soo idinka muddo fadhiya aan soom iyo salaatoona gelin markay gabadhu caado leedahay ama dhiig dhalmaa leedahay dee muddadaas oo dhan soom soomkiina dee waa laga daayey oo way soo qalayn salaadiina waaba laga daayay xataa qalaheedii cumuuman waxaynu uga jeednaa oo arrintaa inoo geeyay dee saa uu nabiguba tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wahsi baa iska yimaada wahsi oo waxay isaga yar nugul yihiin bahalkan inagu soo yaro maqane ah shaydaanka marka waxaad arkaysaa iyaga oo mid waliba ay ka cabanaysa inaanay afar sano qalaynin oo aan tii kale lagu lahaa tii kala gaadhay oo tii kala gaadhay marka way isugu jiraan qaar cudurdaar le iyo qaar la-aan lahayn berigii hore odayaashii reer miyiga ahaa way yar kala durugin jireen dhasha oo dee ardaagay seexan jireen laakiin reer magaalkan aan kala dhammaanayn gabadhii waxaa suuragala inay sanad walba dhasho marka ramadaanna waxay ku hagaagaysaa iyadoo urle ramadaanna waxay ku hagaagaysaa iyadoo jaqsiinaysa marka adigu bal kolley ilaa inta ay suuro geli waayo qaluhu intuu suuro geli waayo waa in mar walba lagu xisaabtamaa qalahaas oo qala ay isu dhigtaa gabadha iyo sanadka dhexdiisa waktiga ay jaaniska leedahay cibaadadii ay xusuusmaataa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fa daynu llahi axaqu an yuqdaa ilaahay dayntiisaa mudan in la qaleeyo ilaahay dayntiisa in las daynta ilahay in la iska bixiyo ayaa mudan taasi markaa aqwaashaa ku jirta waa qawlkaa qalaha un qawlkaa qalaha kaasaynu ka qaadanay markaynu soo ururin qolihii baynu sharxaynay shuruudda laga waaye qaybtanna waxa weeye man yurkhasu lahum fi lfitri wayajibu calayhim alqada waa cid loo ogolaaday oo loo rukseeyey oo loo fasaxay ramadaan dhexdeeda inay afka waxgeliyaan iska cunaan oo xalaal u yahay laakiin soo qaleeya un layihi waa qofkii bukaya kii musaafirkaa waman kaana mariidan waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar ka idinka mida ummad yaha islaamka ee buka ama socdaal ku jira iyo taraag ha iska cuno weye bisha ramadaan waa fasax buu u yahay isla markaana ha soo qaleeya un faciddatun min ayaamin ukhar bay aayaddu tilmaantay waa tiro kale un tiro maalmo kale ah taa macnaheeda waxaa laga faa'idaysanayaa deg degna ma aha baa laga faa'idaysanayaa inay isku xidhiidhsanaadaanna daruuri maaha maadaama ilaahay uu yihi maalmo kale oo intii ramadaan ka tagtay la tiro ahun hadday shani ka tagtay shan maalmood unbaa laga rabaa daruuri maaha inay isku xidhiidhsan yihiin oo tataabuc ayaddu may shardiin isku xidhiidhsanaan deg degna lama shardiin oo caaisha radia allahu canha waxa ay leedahay marka had iyo jeer dee ramadaanta ay wax iga tagaan dee masalan iyadoo caadal ay ramadaanta soo gashay kaga hagaagto waxaan qallayn jiray ramadaanta kale markay soo dhawaato ramadaanta bisha shacbaan sow tan maaha iminka shacbaanta kale markay soo gashay mararka qaarkood ila gaari jirtay xadiidkaa kolka lala akriyo aayad wuu iska daba dhici karaa kollayba se waxa fiican in aada u degdegto cibaadada iska bixinteeda waa in loo degdegaa waayo aimada qaarkood baa waxay leeyihin fii bacdi riwaayaat oo xadiidkaasabaa waxaa la socda limakaanati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam mini cudurdaar waxay ka dhigtay inta aan nabiga u samafalayo ama aan xaqiisa dhowrayo ama aan ilaalinayo ee aan isleeyahay ha ka soomin ushaqayntiisa iyo udadaalkiisa iyo raaligelintiisa ayaa ilaa heerkaa ila gaari jira marka maas waa cudurdaar baa halkaa caaisha uga soo baxay hala dadejiya bay maaragtay aimo badani ku tegeen qoladanina waa kuwaas weeyaan marka maradka waxay isweydiin lahun cudurkan isaga ahee qofkii dee u banayn kara in uu bisha ramadaan iska afuro oo uu cuno waa cudurkee laakii dhakadu yaro xanuuntee mid sbriina u baahdaaba ama yar waxay in yar yar caburaaba inuu yidhaahdo waan cudursanay maaha laakiin cudurkaas waa mid dhibi uu kasoo gaadhayo hadduu soomo dhib baa kasoo gaadhaya oo xanuun badan buu dareemayaa iyo irhaaq oo cibaadadu kolley waxay leedahay mashaqo caadiya marka hadduu soomo waxaa ku imanaysa mashaqo kayru caadiya للعبادة مشقة عادية لكن ليس فيها مشقة غير عادية إلهي حكمة أقتش إذا أبو حوي حوغ تكليف تلقو شيء يا أبو رئيس لقو ساريوي أساءت كريس أساءت كريس هدي أنت أتكريس أرنتو أي سيد أفتو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وي marka intii uu karay inaad yar inaad haraado een oo marka aad gaajooto dee waa mashaqo laakiin waa mid aad karayso waa mid caadi ah waa mid lagula doonayo addoonnimadaadana lagu tijaabinayo tii bay sii dhaafaysa wuu qaacayaa qof mada koomu galaya amaba markaa xumad baa ku kordhaysa ama dee alsartii baa ku kacaysa ashii dagaas sarida aadka u xumay ilaahay arkaa markay xaaladdu noqoto ama wuu soomi karaya laakiin waxaa dib dhacaya bogsigii bogsigii dib dhacaya hadduu laba bilood ku bogsan laha uu soomo dee lix bilood bay ku qaadanaysa intii u bogsan laha alla fududeeyay kaana samaaxadda shareecadda darteed culamada muslimiinta waxay uga qiyaastaan ay ka raaciyaan hadduu qofku ka boqo gaajo iyo haraad daran oo qabsaday darteed halaag hadduu ka qabsado inuu dhintaabuu xanuun hore ma haynin laakiin qof enerjigiis iyo tamartiisu iska yar tahay bay ahayd oo markii uu soomay maanta haraadkii aaba xejin waayda ama gaajo ayuu jilbah u dhacayaa qofkani kolkaana uu maalinta arrinku nooca uu ku noqdo ee uu sidaado waad kala wareegiba ama waad koomaad geliya oo arrinkaagu khatar buu noqon doonaa wuu iska afurayaa bay leeyihin culimadu iyagoo daliishanaya aayaddaa ilaahay uli walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxbaha naftiina ha dilina ilaahay wuu idiin naxariisanayaa waa gaajo kayru caadiga iyo haraad kayru caadiga qiyaasta aynu dhignay waxa weeyaan mashaqadu waa inaanay ahayn maaragtay intii koobnayd uu qof karayay marka xaaladu dhaafto wey وما جعل عليكم في الدين من حرج المشقة تجلب التيسير بقواعد شرعات كاملة هذه دباتة غير عادي تمادو تجلب التيسير إلا لا سايرو لو سهلا رخصة لسية قفكي تاسي كينيس تاسي كينيس هذا هدي قفكو وصومه isagoo xanuunsanaya iska xamilo ama isagoo musaafira uu soomo way ka ansaxaysa macnaha ruqsad baa la siiyeeye janis kaarhkaasaa loo jaray janiska oo layidhi isticmaal oo albaabka ruqsadda ka gal mabuu qaadanine wuu iska qaatay casiimadii casiima iyo ruqsa go-aankii hore soomkaabuu iska qaatay way ansaxaysaa xamsatu alaslamiy ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu weydiiyey waxau ihi ajidu minii quwatan cala asawmi fi safar fahal calaya junaax markaan socdaalka ku jireen talaagga ahay waxa aan kari karaa nebi maxamedow in aan soomo awood aan leeyahay darteed waan xamili karaa marka dhiib miyuu jiraa dabeedna nebigu wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam hiya ruqsatu min allahi tacaala faman akhada biha faxasanun waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayh dee ruqsad iyo fasax baa ilaahay u idin siiye ka ka faa'idaysta way fiican ka aan ka faa'idaysana dhib ma jiro dhib ma jiro ayaa markay sharxayaan culimadu ay leeyihiin iyomaa fadli badan qofkii haddaba maduu musaafir yahay inuu soomo iyo inaanu soomin inuu ruqsadda qaato iyo inuu iska daayo aimada qaarba waxbay sheegeen laakiin waxaad moodaa malaha in uu markaynu soo ururinay yar dhexdhexaad ee qowlka cumar ibni cabdilcasiis iyo ay qabaan aimada qaarkood maalig iyo shaaficiya ay ku raaceen ama waa aynu idhahna abu xaniifana uu kula socdo waxay idhahdeen afdaluhumaa aysaruhumaa faman yashul calayhi xiinaidin wayashuqu calayhi qadaahu bacda dalika fasawmu fii xaqihi afdal bay dhahen kolba kooda sahlan baa ayaa afdala bay dhahen taasay ku tegeenoo haddii maalan inuu isaga oo inuu iska afuraa hadday ma inuu iska soomo haddii uu kari karayo dhib aanu ka qabsanaynin laakiin dhibaato ay uu yahay qallaha dambe maalan wuu soomi karayaa safarka dhexdiisii wuu kusoomaya ku soomi karayaa waxa se culaysa oo uu ka warwarsay inuu soo qaban kari waayo marka dadku cuno ee la dhaafo shawaal inuu soomi kari waayo uu ka warwarsan yahay safarkiina wuu ku soomi karayaa soomkaa fadli badan bay haddii soomku safarka dhexdiisa dhib uu ku yahay rajaynayana in marka dambe uu soo qallayn karayo oon dhib kala kulmaynin markaana inuu soomka dhexdiisa safarka dhexdiisa ku afuro ayaa wanaagsan cumuuman labadaba way bannaan yihin inuu soomo iyo in kale labadaba xadiid baa jira uu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri asiyaamu fi safar samafal ma aha qofka oo safar dhexdii sooma xadiidkaas sababta uu ku yimi markay culimadu sharxayeen waxa ay dee sababtu ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay nin lagu urursan yihi oo intuu soomay safar dhexdii dabeetana miyir beelay oo biyo lagu shubayoo dee sakaraaday kolkaasuu yihi maxaa dhacay dee isagoo safar u soomanaa ayaa lagu yidhi saf uu iska soomanaa kolkaasuu xadiidkan yidhi idan markaa haddii mashaqa noocaasi qofkii ay soo gaadhaysa safarka dhexdiisa inuu ruksada qaato wey inuu soomo maaha qowlkaasaa isku jamciyo nusuusta si la isula akhriyo qaybta kale waxa weeye man yajibu calayhi alfidru waalqadaa'u macan dadkii shuruudda laga waayay waxaa ka mida qayb in ay cunaan bisha rabadaan dhexdeeda ay waajibba tahay oo inay soomaan xaaraan ka tahay inay soo qalleeyaanna waajib tahay inuu cunaano waa waajib inuu qalleeyaana waa waajib haddii alxidhaalo lagaa dhigo inaad dhagaha taagto waa suuragal oo tidhaahdo qofkan muxuu ahaa rabadaan dhexdeeda inuu cunaa ay waajib tahay ee haddana inuu soo qalleeya ay waajib tahay kol hadduu qalluhuba waajib ku yahay dee muu marka hore iska soomo waa gabadhii aan daahirka ahayn ama umusha ahayd ama caadada lahayd qofkaa isaga ah xaaraan weeye inuu soomaaba oo cibaadadu waktigaa u suuragal maaho daahir baanu qofkani ahayn laakiin waanu soo qalaynaysaa gabadhaas dadka waa muxtarazaatu shuruud ayaynu sheegnay shuruudii matal soomkee lixda ahayd tobankii qofee laga waayay mid walba sida midaan soomba lagu lahayn iyo mid raashinuun lagu leeyahay iyo mid qalle lagu leeyahay intaasay markaa usii qaybsameen waxaynu xusi lahayn waxyaabaha soomka buriya waxyaabaha qaarkood waa la isla waafaqsan yihi qaar badanna waa la isla diidan yahi waxaynu odhan karnaa fuqahada qaarkood way ku xeel dheeraadeen baabkan ilaa ay arrintuma adkaatayoo culays meeshii uu yimi idnaabka iyo ishaabka macaasay ugu sii xeel dheeraadeen waxyaabaha wax buriya ayay ku dareen dar badan oo ijtihaadaad iyo qiyaas aan toos ahayn lagu keenay oo dabeedna cusriba keenay ilaa ay gaadhsiiyeen qaarkood lixdan shay inay wax buriyaan shan iyo konton inay mubdilaadka soomka waxyaabaha buriyayiin qawaacidna ay u sameeyeen aan daliil ahayn sidaa darteed baa culimo badan oo imaamu albukhaari iyo ibnu xasan iyo ibnu taymiya iyo raggaasi ay ka mid yihiin waxa ay ku tegeen mubdil ha loo tixgeliyo wax soomka burinaya yaan diinta dadka lagu adkaynine wixii daliilahun wixii inuu wax burinayo daliil uu ku soo arooray uun ha la yidhaahdo wuu burinaya dee wixii kalena qofka yaan loo diidin mar haddaan daliil loogu diidaa jirin waxyaalaha laisla waafaqsanya daliil kusoo araray waxaa ka mid a saynu sheegaynay qofku ishiis iyo afkiisa iyo iftiisa inuu haysto markaynu caynkaa leenahay iskuma mid aha laakiin qaarna dee way burinayaan qaarna ajrigii bay nuqsaaminayaan taa ishoo kale ajrigii bay yaraynaysaa laakiin afkiisa iyo iftiisa waxaynu uga jeednaa maalan jimaaci haweenaydiisa uu jimaaci lahaa waa bisha ramadaan xaraam wey sidoo kale dee inuu biyihii taranka iyagana si edab daraa u isticmaalo iyaduna waa xaraam wey faman ibtaqaa waraaa daalika wey waxaan galmadaa sharciga ahayn waa xaraam afkiina maxaa wixii uu ku cunayay iyo wixii uu ku cabayay iyagana waa inuu ka hayaa iyo ereyadii gaalnimada iyo dee wixii soomka burinayay waxaa kaloo isaguna daliil ku soo aroray in kastoo qaarkood ay niqaash ka leeyihiin sanka wixii uu iskaga shubayay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninuu la hadlay saxaabiu la talinaya wuxuu lahaa markaad weysaysanayso biyahaad sanka gelinayso ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane xadiidku waa saxiix marka macnaheedu waxa weye haddii aad sooman tahay biyaha aad sanka gelinayso ha ku xeel dheeraanin si aanay hanqalaalka ugu dhicin ama maskaxda u tegin inaha koobka wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo galmada iyo jimaaci iyo biyaha sanka galaya qaar baaba afartaa kusoo ururiyeyba aayaddan un akhri ba yidhaah falaana baashiruhun wاbtaquu ma kataba allahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyad wakuluu washrabuu ba layi xaggaa horena falaana baashiruhun jimaacii iyo baa laga hadlay cunadii iyo cabidii intaasunbaaba lagu soo ururiya waxa soo raacaya ka aynu sheegayne oo mubdilaadka burinaya soomkii ah isaguna daliile xaydkii iyo nifaaskii hadday gabadhii dhasho ama caadadii ay ka timaado iyada oo sooman dabcan soomkii u jabaya waxyaabahana haddaba waxay u qaybsamayaan maa yubdiluhu wayuujibu lqada wamaa yubdiluhu wayuujibu alqada'a waalkafaara qaarkood soomkii intuu buriyo ayuu keenayaa qalle qaarkoodna soomkii wuu kaa burinayaa qallena wuu kugu waajibinayaa kafaarana wuu kugu waajibinayaa qofkii markuu wax cuno ama wax cabbo ama caadadii gabadhii ay ka timaado soomkii wuu ka jabayaa ase way soo qallaynayaan laakiin marka uu jimaac ula yimaado gabadhiis galmo soomkiina wuu ka jabayaa waanu soo qallaynayaa kafaarana wuu la imanayaa inuu laba bilood soomo weeye edabdarradiisa waa la ganaaxaya maalin buu xijin waayay soo maaha labaa loo dhiibayaa isku xidhiidhsanoo mutataabica inuu soomo weeye waxaa edabdarro ah in uu addoonku isku dayo inuu ilaahay khiyaameeyo ilaahayna lagama hoos duso sida addoomaha ilaahay lama weydaaran karo ilaahay waxba ma garan waayo waxba ma seegaan alxayu alqayuum weeye marka intuu iska cabo ama safro isagoo u socda iyada isagoo iyadii u socdaa wuxuu ku jabiyey wax qalle un keenaya oo cunnaah ama safara gabiilay buu gaari u raacay ama markii hore u biyo cabo uu jabiyey wuxuu doonaya inuu iyadii la kulmo qallana lagu yeesho kafaaradu ka cararaya dembigu waa isla halkii un dembigu waa isla halkii inama alacmaalu binniyaat waxyaabaha mathal burinaya qallaha keenaya waxaa ka mid a cuniddii iyo cabidii laakiin shardiga loo xidhayaa waxa weeyaanu inuu qofkani u kasay inuu inuu u kasay laakiin haddii uu ilow ahaa arrinta nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fainamaa adcamahu allahu wasaqaahu ilaahay baa kaa raashiniyo sharaab siiyey wuu darsaday bii dabeetana wuu kasoo go-ay kolkaasuu iskartay inuu sooman yahay inta afka uu ku hayo uun ha iska tufo raashinkiina waa saas oo kale kol haddii aanu u kasin fursaddaa wuu ka faa'idaystay taa intaasaynu kaa gudubna waxaa isaguna ka mid ah iska hunqaacintii iska hunqaacinta laftigeeda iyadana culimadu way u badan yihiin inuu soomka jabinaya xadiidka ku soo arooray daciif bay ku tilmaameen aman daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa waman istaqaaca camdan falyaqdi qofka hunqaacadu ka xoog badato qalla laguma le qofka laakiin iska hunqaaciya ha qaleeyo xadiidkaasi ma ansixin bay leeyihin laakiin cumuuman waa nooc edab darro ah qofkii isaga ahaa soomka xaqiisiina muu marinin marka hadduu iska hunqaaciyey ama biyihii taranka oo kale u iska keenay labadaa jeerba waa edab darro waxaa kaloo dhami idkhaal bay u badan yihin laakiin kuwaasi waa ikhraajo waa wax soomkii burinaya xaydkii iyo nifaaskiina iyagana waynu sheegnay haddii uu dee moodayay inuu soomku inay matal maalintii dhacday waxaan leey qoraxdii dhacday dabeet iyadoo daruur ku jirta uu cunayna iyadana wuxuunay la mid tahay uun inuu maaragtay cuno waa soo qallaynaya masale khilaafiya laakiin waa soo qallayn doona waxyaabahaasi baa ka mida waxyaabihii burinayay waa tiro iska koobanba tiro iska koobanoo badnay wey cunidii iyo cabidii iyo jimaacii xaydkii iyo nifaaskii biyo sanka la iska geliya iska hunqaacinta ina aan sii badnayn weeyaan kol kastaa loo eego mubdilaatu siyaam bay ahayn kuwaas waxyaabaha buriya soomka oo kala qaybsanaayo qalle iyo kafaara labadaa u kala qaybsanaa wax qallale iyo wax qalle iyo kafaara labaduba ay isku darmayaan waxaynu raacin lahayn intaa shayga loo bixinayo mubaaxaatu siyaam ama aynu nidhaahnade horta aadaabu siyaam aadaabu siyaam sunnayaashii weeye marka aadaabu siyaam haddii aynu si kooban u dul marno waxaa ka mid a sunnayaasha soomka fadligiisa uu ku badanayo suxuurta rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa wuxuu ku yihi tasaxaruu fa ina fi saxuuri baraka suxuurta cuna barakaa ku sugan baraka dabcan ajriga iyo sunnihii nebigoo la waafaqay waa jirtaa barako xagga tamarta ahina way jirtaa oo qofkii markuu suxuurto wakhtiga waagu soo dhow yahay dee qof quraacdoo kaleu ka dhigan yahay oo qadadii unbaaba ka maqan intanuu sooman yahay waa kan maqhribkiina afuraya waa berigiina wuu suxuurtay intii aan waagu baryin qadadii unbaaba ka maqan marka irhaaq iyo tacab badan ma dareemaya inta uu sooman yahay suxuurtuna ma aha inay sii badatee maadaam barake iyo ajri laga doonayo sunnaha nebigoo la waafaqa calayhi salaatu wasalaam qofku wixii abateed u hela biyo sharaab cunno wixii abateed u helo uu cuno intaba sunnuhu wuu ku xasilaya wakhtigeeda ugu fiicani waa in waaga lagu dhoweeyo zayd ibnu haabit saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi tasaxarnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaanu la suxuranay uma qumnaa ila salaati salaaddii baan u kacnay marka saxaabi ninkii waraysanaya wuxuu ihi kam kaana qadru maa baynahumaa intee u dhexaysay baan ku yidhi buuri suxuurta iyo salaada qaala khamsiina aaya rawaahu lbukhaariy wa muslim konton aayadood in la akhriyo aayad suurat lxaq meelaha in la akhriyo an yaroo iska koobana toban mirada marka aragtidan ma wanaagsana odhanaysa in lasoo jeedo lasoo jeedo oo aan suxuurta laga seexan oo dabeetana koob iyo tobanka labayo tobanka la suxuurto taa waxaa ka fiican dadku intay hore isaga seexdaan markay taraawiixda tukadaan yar kadibba in dabeedna tahajudka iyo ay u kacaanoo suxuurtana markaa salaada ka hor un laga dhigto marka laga cadayda si wanaagsan qofku u weysaysta uun salaada subax masaajidka uu horay ka tago waxaa macruufa baasha nafi waa iska ducufe markay dhereegto ee uu qofku jiifiyo subaxii khalkhal buu ku jiraa hadduu qofku suxuurto oo dabeetana uu hidigo dhergo cunadii oo uu jiifiyo toosi maayo salaadiiba waa finish waxaaba laga yaaba iyadoo dushiisa laga adaamaya inaanu inaanu maqalba waxaa sunnayaasha ka mida tacjiilu lfitr afurkaoo la dedejiyo afurka oo la dedejiyo laa yazaalu naaru laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra xadiidkaa saxiixiisaasuu leeyahy muttafaqu calayhiga dadku sunnadii nebiga kuwo ku sugan bay ahaanayaan khayrkaana way wadayaan ilaahay ajrigiisana waa helayaan wey macnaha mar hadday intaasoo khayra heleen intay dedejinayaan afurka intay afurka dedejinayaan marka iminka waxaad moodaa inaynu soo yaro ilbaxayno xagga sunnaha kusoo ilbaxayno oo waa la iswaafajiyaa salaada iyo iyo afurka waa la iswaafajiyaa inta la aadaamo ayaa xoogaa toban miran la siiyaa oo la cuno oo la sharaabo dabeedna la cadaydo oo aqiimkaa loo yar dibdhigaa berigii hore waa la israacin jiray marka sidana wanaagsan sunnahana waafaqsan oo maqribkii jamicii inaad haleesho isla markaana afurkiina la dedejiyo xadiidkaa saxeixa inaga filan waxyaabaha fiican waxaa ka mida qofku markuu sooman yahiy siiba marka uu afurayo labadaa jeerba inuu ducada ku dadaalo ducadu waa telegramka cajabta badan ee tooska ilaahay loo diro marnaba kama maarmi karna ilbiriqsi habeenkii maalintii markaynu soomanay salaada dabadeed intoo dhanba waynu badinaynaa marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xusayaa in qofku intaa uu sooman yahay ina lisaa'imi cinda fidrat cinda fidrihi dacwatun maa turad qofku intaa uu sooman yahay waxa uu leeyahay markaa uu afuraya wuxuu leeyahay baryo aan la celin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam way iska yaryaa badan tahay marka timirta iyo alaabta uu qofku cunayo uu soo dhigto ee dabeetana adaankunba aada loo dhagaystaayo la adaamo inta duca haleeshaaba ma badna laakiin bal isku day inaad maaragtay iyay badnaaninbe jawaamicu ducaa ducooyinka macnaha ballaadhan xambaarsanee koob kooban inaad akhriyi karto rabbana aatinaa fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaabanaa allahuma inaa nasaluka min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamed ducooyinkaa koob kooban ee lagu tilmaamo jawaamicu ducaa sunnayaasha ka afraad waxaa ka mid a alkafu camaa yatanaafa maca siyaam edabdarrada inuu qofku iska daayo dadkeenu way daldalmaanuun intanuu qofku maalintii joogo wuu iska dhurmaa marka soomku waxaa laga soomayaa ma aha raashinka iyo sharaabka iyo cunnada laakiin hadalka xunna in laga soomaa waa waajib rasuulullaahi moxamed wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam laysa siyaamu min alakli washurbi inama asiyaamu min allagwi waalrafat cunnada iyo cabidoo qura maaha soomka laakiin afxumada iyo hadalka bilaa macnahana waa laga soomayaa kii kucaayana waxaad tidhaahdaa waan soomanahay ka in uu wax garanaya saddex jeer marka uu kucaayo aada ugu jawaabto waan soomanahay kula hadli maayo dee inunbuu joogsan hadduu miyir qabo oo aan waalayn taasina sunnayaasha ayay ka mid tahay sunayaasha waxaa ka mid a cadayga cadaygaasoo sida imaam albukhaari dee baab dhan uu u dhigto oo uu aathaar badan ku soo aroorinayo in gelinkiisa hore iyo gelinkiisa dambe midda aanu dhib lahayn labada gelinba waa la cadaynaya labada gelinba waa la cadaynaya wax diidayaa ma jiro sheekha zubad kale waxa uu lahaa kitaabka madhabka shaaficiyada ee nadmiga gabayga ah isagoo ka warramaya macnaha masaladan iyo xukunkeeda wakhtira ama siyaaku saa'imin bacda zawaal fakhtira lam yukrah wayaxrumu lwisaal qofkii soomanaa duhurka dabadiisa inuu cadaydo iyo inaanu cadayan waxaa la doortay madhabta shaaficiga dhexdeeda inuu cadaydaa inay fiican tahay macnaha wax dhibi kuma jira weli sunnayaasha waxaa ka mid ah inaad deeqda ku dadaasho iyo qur-aanka akhrintiisa iyo u dambayn cibaadada oo tobanka dambe aada loogu dadaalo waxaan kusoo gebagabayn lahayn si kooban haddaynu dul marno waxyaaba dadku ay malaha u maleeyaan inuu soomka wax yeelaya asi aan waxba yeelayn waa qodobkii shanaad arkaantii baynu soo qaadanay shuruudii waxyaabihii burinayay sunnayaashii kanna waa mubaaxaadkii mubaaxaadka waxyaabaha bannaan wey qofku wuu maydhan karaa biyana wuu dhex geli karaa wax dhibihina kuma jira taa rasuulku isagoo sooman inuu jinaabo ka maydhan jiray waagoo bariyey dabcan salaada subax ka hor weeyaani waa saxiixaynkay ku suganta igtixaalka inuu indhaha markaa indha kuulan karo ila rag iyo dumarba waa u sunnee ama daroobiskii iyo bahashii kale ee dhakhtarku uu kuu qoray aad iska marsan karto wax daliilahoo diidayaa ma jiro asxaabtana sida anas ibnu maalig oo kale waa ka sugnaatay ninka gabadhiisa iska hanan karaya in uu markaa ama taaban karo ama qubladii dhunkashadii oo kale wax dhibihii kuma jiro haddaan dhibaato kale ka imanayn hadday dhibi ka imanaysana waddada meel xaaraana ku gaadhsiinaysa dhagax baa yaalo waa lagaa joojiya waad iska dayn waxaan dhib lahayn bay idhaahdeen injectionkii ismudiddii wax daliiloo diidayaana ma jiro oo xataa fuqahadii odhan jiray min manfadin maftuux meel daloosha marka ay wax ka galaan oo furan ayuu soomku ka buraadee meel daloosho furan maaha marka haddii aanay glucostiya waxa ahayn dhib malaha haddii luqluqashadii iyo sandaarsigii iyaguna way iska bannaan yihin oo xadiidku shardi wuxuunu ka dhigay inaanu qofku fiif kor u odhan laakiin qaybtan soke shaydaankaad iskaga buufinaysa oo meelahan degabu xadiidku siduu tilmaamay ina shaydaana yabiitu fii khayaashiimi axadikum meelahan uu degaa markaa inaanad kor ugu buufinunbaa muhiima waxyaabaha aan dhib lahayn waxaa ka mid a qofku warshadii iyo mishiinkii uu ka shaqaynayay ama waddadii uu marayay dhaska ka soo boodaya hadduu dhaskaa kugu soo boodayo iyo daqiiqdii iyo faaradii iyo iyaguna u xaraja malahaa dee wixii uu qofku malaha si gaara u ursado waa halkeeda waxyaabaha markaa qofkii u bannaa waxaa ka mid a in uu cuno oo uu cabbo ilaa uu waagu qac odhanayo macnaha inta uu shakisan yahay haddii suxuurtii halkan taalla aada soo boodoo tiraa talow miyuu dilaacay mise muu dilaacin ilaahay wuxuu ku yihi xataa yatabayana jeeruu kuu caddaado marka ilaa wax kuu caddaado aada aragto cunnadu waa kuu xalaal oo waad cuni kartaa marsaladaas mulaaxadadeeday leedahay oo dadku had iyo jeer adaanka hore iyaba iskaga daayaan waxyaabaha iska bannaanee dhib lahayn waxaa ka mida qofku isagoo jinaabo leh inuu waa bariisan karo hadduu waa bariistana intuu maydho ayuunbuu salaadii subax u dhaqaajin doonaa ase soomka waxba yeeli mayso waxyaabaha aan dhib lahayn waxaa ka mida gabadhii haddii dhiiggii uu ka go-o habeennimadii oo iyana ay waa bariisatay iyadoon maydhan oon daahir ahayn soomkii maalintaa way bilaabaysa waayo dee maydhigii ayuunbaa lagu lahaa qof jinaabaysan unbay la mid kole haddaan wax ka socdaa jirin dee maydhigii unbaa lagu leeya waa iska maydhan doontaa waxyaabahaan dhib lahayn waxaa ka mid a candhuufta liqideeda ilaa culimmadu ay ku dareen xataa tu adag hadayt wax daliiloo sheegaya inay ka jabinaysa lama hayo laakiin candhuuftan saafigee tistaasun dadku ay hayaan ee uu qofkii odhanayo waan soomanahay jidiinkaaba qalalaya qofkii jidiinkaa qalalaya marka wixii uu ku qoyn lahaa jidiinka inuu iska tufo isagay dhibaato ku tahay dhib ku tahay maydhashadii isudgoonayntii cadarkii subkashadii waxaasoo dhan wax dhiba oo ku jiraa ma jiro ee kulluha waa mubaaxaat waxyaaba qofkii u bannaan weeyey markaynu soo ururino intaa shaaricu uu diiday oo ah cunnadii iyo cabidii iyo jimaacii iyo inahaa xaydkii iyo iska hunqaacintii iyo inahaa kooban unbaabay kusoo ururtay wixii daliil lahaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته